annagoo ah guddi federaal ah oo ka kooban wasiirro iyo xildhibaanno ayaa waxaan soo gaarnay magaalada kismaayo magaala madaxda gobolka dowlad goboleedka jubbaland waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto fursaddan oo aan u mahad celiyo inaan u mahad celiyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka oo madaxweynuhu ugu weyn yahay madaxweyne ku-xigeenku ku xigo dhammaan wasiirradii iyo xildhibaannadii laga bilaabo eeraboorka shalay ee nagu soo dhoweeyey aan kala war qaadannay in badanna runtii nooga siyaadiyey xogtii iyo macluumaadkii aan ka haysanay gobolkan dowlad goboleedkan waxaan rabaa inaan idhaahdo mahaddaas kadib waxaan aragnay dhibaato ballaaran oo biyo iyo daadad iyo noloshii dadka aad u saameeyey runtii magaalada kismaayo gudaheeda intaan shala ku aragnaa wax badan sheegaysay waxaan annagu isniri xaaladda waddanka oo dhanna waa ka warqabnay guud ahaan gurmadka ka socda dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga iyo dadka soomaaliyeed oo muxsiniintaah dhul runtii aad ugu baahanaa nimid oo ay dhibaatadu ka muuqato inkastoo hadda intaan aragnayba ay in kooban ahayd
fatahaadda iyo dhibaatooyinka ay keentay beledweynena waan soo aragnay anigu waan tegey waan soo arkay kismaayo iyo deegaanada ku hareeraysan ee jubbaland dhammaanna warbixintoodana waan haynaa qayb ka midana waan soo aragnay marka dowladda dhexe iyadoo aanan mucaawino ahayn dibadda ka timid ayaa waxay u soo qoondeysay intii tabarteeda ahayd in hadda la soo gaarsiiyo maamul goboleedka jubbaland
waxaan aad iyo aad oga mahad celinaynaa annagoo ah dowlad goboleedka jubbaland deeqda lacageed ee naga soo gaartay guddiga fatahaadda ee heerka federaal oo u soo gurmaday dadkii fatahaadaha dhibaatada ka soo gaartay deeqdaasi boqoliyo konton kun ah iyo boqolka akawnka lagu soo shubaayo isku darkeedana laba boqoliyo konton ah siday u sheegeen baa u guddoonnay dowlad goboleedka jubbalandna horeyna dadaalka way u waday oo way qarashgaraynaysay oo way taakulaynaysa dadkeeda haddana wixii karaankeed ah way ku daraysaa way si cadaalad ah bayna u gaarsiin doontaa dadkeeda aad iyo aad uga mahad celinaynaa dowladda federaalka oo ah dowladdii annagoo aan membarkeen xubnaha ka ahayn dowlad goboleedyada ka mid aha ka midnahay waan u mahad celinaynaa